halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan mawjadaha gagaban hirarka efimada geeska afrika iyo internetka oo v o a somaali com ah
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaado agostona waa laba saaka sannadka labada kun iyo lixiyo tobanka ah idaacaddeenana waxaa idinla soo socodsiin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa ka jawaabay eedeymo la xiriira mucaawino la sheegay in la lunsaday iyo nabadoon lagu dilay gobolka gedo degmadan doolo waa nimidna waa laga qaybiyey qaybtay ku lahayd lixda degmoo kalena markay waftigayga tagaan degmo walba intii raashinkaa kaga soo aadoo loogu talagalay dadka ugu tabarta yar baa la siinayaa marka waxay la tahay dadka iyaga annagaan u gurmanayno aan u dhimanayno deeq dawlad kale ayna siisay oo loogu talagalay cid maanta mas-uuliyadda jubbaland hawa ka gelayso ama si kale u maamulaysa ma jirto eed arrinkaasi la xiriirta oo maamulka gobolka uu u jeedinaya dhinaca jubbalandna waad maqli doontaan qodobada kale ee idinku soo socdana waxaa ka mid ah dowladda kanada oo ka fakaraysa sidii ay dibqaabeen ugu samayn lahayd deeqaha ay siiso dalalka qaarkeed qodobadaasi oo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
loolanka loogu jiro aqalka cad ee maraykanka ayaa isniintii waxaa si waayn u hareeyey hadallada ay isdhaafsanayeen musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump iyo khizir khan oo ah aabe muslima oo wiilkiisu lagu dilay ismiidaamiin ka dhacday waddanka ciraaq sanadkii xilli uu ku guda jiray howlo shaqo oo halkaas u joogay kana mid ahaa ciidamadii maraykanka ee waddankaasi ku sugnaa labada ruux ayaa tan iyo khamiistii hawada isu marsiinayay hadallo kadib markii khan uu ka sheegay shirkii xisbiga dimuqraadiga in hadalka donald trump ee ahaa in muslimiinta soo galaya waddanka la joojinayo ay ka hor imaanayso shaqadii uu wiilkiisu u hayay maraykanka khan oo trump ku tartarsiiyey inuu akhriyo dastuurka dalka maraykanka islamarkaasina uu ammaahin doono noqol ka mid a dastuurka waddanka maraykanka ayaa isagu markaasi hayay waxay arrinkaasi noqotay mid si weyn loo hadalhayay khan oo bakistaani kasoo jeeda ayaa waxa uu v o a qaybteeda afka urduugu ku hadasha u sheegay in hadda xubno badan oo jamhuuriga ahi ay trump weydiisanayaan inuu dabciyo ama uu ka laabto hadallada ka dhankahay dadka laga tirada badan yahay oo muslimiintu ay ku jiraan trump ayaa islamarkii isniintii shalay kusoo qoray twitterkiisa master khan oo aanan anigu igaranaynin oo si xun igu weeraray madasha shirka qaran ee dimuqraadiga ayaa hadda tiifyada weli si weyn ugu jira isagoo weli sidaasi samaynaya hadalladaasi waxay ahaayeen kuwa trump iyo khizir khan ay isweydaarsanayeen iyadoo xubno badan oo xisbiga jamhuuriguna ay kasoo horjeesteen hadallada donald trump
milatariga maraykanka ah ayaa waxa ay qaadeen weeraro xagga cirka isniintii kuwaasoo lagu bartilmaameedsaday kooxo ka tirsan isista gudaha dalka libiya sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagoonka sida ay saraakiisha maraykanka iyo liibiyaanka ahba sheegeen wasaaradda ayaa lagu bartilmaameedsaday weerarada ayaa lagu bartilmaameedsada xarumo isis ay ku leeyihiin magaalada sirta kadib codsi ciidamada uga yimid dowladda ay qaramada midoobey taageerto ee dalkaasi liibiya bentagon ayaa waxa ay sheegtay in madaxweynaha uu ogolaaday in weeraradaasi laga fuliyo dalkiisa markii ay sidaasi soo jeediyeen xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka ash karar iyo taliyaha ciidamada isku jirka ah ee halkaasi jooga generaal jo danford subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan la-aanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da maamulka gobolka gedo ayaa eed la xiriirta in raashin loogu talagalay gobolkaasi ay dowladda turkigana bixisay ay sheegeen in lagu iibsaday magaalada kismaayo arrintaasi oo ay ku eedeeyeen inay qayb ka ahaayeen saraakiil kasoo jeeda gobolka gedo iyo maamulka jubbaland oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka gobolkaasi maxamuud sayid aadan haddaba guddoomiyaha gobolka gedo axmed buule canjeex ayaa u waramay wariyaha v o e da jamaal axmed cusmaan oo istuudiyaha igu wehelinaya wuxuuna ku bilaabay warkiisa raashinkii kun iyo labada boqol oo tan ee ay qaybta u yeelatay jubbaland qaybta gada ay heshay maadaama gada xor ay tahay toddobadeeda degmana ay xor yihiin gobolka jubbada dhexana uusan xor ahayn jubbadaa hoose iyo gado raashinkii loo qaybiyey ee kusoo aaday shantii boqol oo tan oo raashinka ahaa oo gado kusoo aaday raashinka isaga waxaa lagu gatay magaalada kismaayo yaa lagu iibsaday marka taas wey wixii aan ka cabanayna oo aan ka sheegayna idaacadaha sidee baad ku xaqiijin kartaan in raashinkii lagu talagalay gobolka kismaayo lagu iibsaday arrinta adba waa wax cad weeye waa wax kismaayo iyo gado iyo meel walba laga ogyahay waxaana laga gaday baqaarada kismaayo waxaad ogtahay raashinka hay-adda not for sale baa ku qoran maba la gadi karaba marka wixii aan la gadi karin baa la gaday raashinka marka saasaa loo iibiyey waa waxaad ogaan kartaan weye waa la gaday dadkiina ma soo gaarin gobolka raashinkii eedeyn culus baad sheedinaysaa marka mar waxaan ka ahayn in raashinkii la gaday oo gobolka laga ogyahay cadeymo kale ma haysaan oo intaasi dhaafsan cadeymo annaga waa haynaa madaxweyne ku-xigeenkii markii aan la hadlay oo aan idhi raashinkii waa la gaday see wax u jiraan wuxuu igu yidhi raashinka guulaan u saarnay guddigaasna golo wasiirna ka mid ahaa raashinkii asaga ahaana waa la gaday isagaaba afkiisa iga cadeeyo yiri waa la gaday buu igu yiri raashinka asagaha laakiin haddaan kaa dhex galo anjeex haddaan kaa dhex galo madaxweyne ku-xigeenku waan wareysanay maxamuud sayid aadan wuxuu leeyahay wax la gaday ma lahan wax la iibsaday ma lahan waa hadal aan waxba ka jirin raashinka qaybintiisna wuxuuba ka bilowday uu leeyahay gelinkii dambe isniinta ilaa iyo shalay isniintii magaalada doolow qaybo ka mid a gobolka gedo hawshan way soconaysaa ayuu leeyahay marka arrimahan sidee bay isku qaban karaan abawaade raashinka doolow laga bixiyo meesha lasoo mariyey baa la rabaa maxamuud madaxweyne ku-xigeenkii weeye gobolka gadana sida wax lagu gaarsiiyeyna wuu yaqaan marka meesha joogana aqoon buu uleeyahay degmo walbana odayaal guurtay oo dhisan bay leedahay culamaa udiin bay leedahay ganacsatay leedahay guddiyaha abaaraha ka jira degmooyinkaoo ka dhisan guddiyada iyaga ahaana deeqaha lasoo gaarsiiyaa markii la keena ayagaa gacmahooda arkay ku qaybiyey maxaa jira waxay ka yimaadaan deeqaha meelo badan bay ka yimaadaan oo dalka iyo dibadda gobolkii haddaad joogtid ma waxaad leedahay wax laga qaybiyey haba yaraatee degmada doolow ma jiraan oo isniintii ka bilowday arrintaas ayada aniga waxaan ku cadaynhayaa gobolka aniga waan joogaa wax raashiin ahoo naga soo gaaray raashinkii turkiga oo aan sugaynay oo deeqda soomaaliya uu siiyey oo dowladda soomaaliyana ay qaybisay oo maamul goboleedyada ay gaarsiisay waxaan ku cadeynhayaa inaysan gobolka gada waxba ka soo gaarin waxa ay lahaydna lagu gatay maayo marka doolow waxba lagama qabin haba yaraatee deeq noocii doontaa aad had leedahay anigu taas ma aaminsani waa tahay
w baa degan hay-ada kalaa degan hadee waa la gaarsiiyaa maarata isheeg way jiraan waxyaaba laga qaybiyo fara badan laakiin raashinkii turkiga ma soo gaarin doolow mana marka yaa yaa tuumaysaan yaa tuumaysaan in raashinkan ay iibsadeen raashinkan guddigii loo saaray baa yaa mas-uuliyaddiisa iska lahaa madaxweyne ku-xigeenka annaga wuxuu noo sheegay guddi ay ka mid yihiin wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha wasiirka xanaanada xoolaha rag ay ka mid yihiin baan u xil saaray buu yiri ragga iyaga ahaa baan raashinka galay maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka wuxuu noo sheegay dhinaca kale in aad adigu xilkii gobolka gedo aada u haysay ee maamulka jubbaland marka hore iyagu ku magacaabeen haddana lagaa qaadee arrintaasi maxaad kala socotaa haddee arrintaas soo in naloo sheega maaha oliyabaada maaha waa waxaan kuu sheegayo weeye mabay soo gaaa maba annagaan maqalba annaga mabaana maqalba waxaan sugayna annaga wixii aan ka cabanayna inaan helno
gudoomiyaha gobolka gedo axmed buule canjeex ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ugu waramayay jamaal axmed cusmaan
ragga uu canjeex eedeynayo waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo hadda ku sugan degmada doolow ee gobolka gedo waxaana uu halkaasi u joogaa sida uu sheegay qaybinta raashinkii dalka turkiga ugu deeqay soomaaliya ee gargaarka qaybta gedo u gaareeyey waxaana zaare cabdi axmed oo hadda stuudiya ugu helisa ay khadka telefoonka kula xiriirtay maxamuud sayid aadan isagoo ku sugan magaalada doolow ugu horeynna waxa uu ka hadlayaa dil degmada beled xaawo ee gobolka gedo xalay lagu geystay suldaan idriis cabdi aadan oo ka mid a salaadiinta gobolka ku dhaqan
ina lilah waina ilaahi raajicuun sahir adeer waa run orfiidkii ah salaada makrib dabadeed ayaa nabadoonka iyo nin kale oday oo la socday nabadoon idriis maxamed cabdi iyo nin la yidhaahda axmed cabdullaahi xayd dhibkaas soo gaaray haddii nimankii nabadiidkaay oo shaadiintaha ayaan u malaynaynaa walow baaris aan ku jirno habka uu falka u dhacay iyo dadka fuliba ummadda soomaaliyeed iyo dadka gobolka geda degan iyo dhammaanna waa ugu tacsiinaya nabadoon suldaan idriis maxamed cabdi oo nin aad iyo aad gobolkan ugu qiimo badan ahaa gacan ka xardaran baa dishay ilaahay ha u naxariisto intii uu ka dhintay iyo qoyskiina samar iimaan allah ka siiyo annagoo dhanna samar iimaan allah inaga siiyo waan rabaa kuwii falkaa fuliyeyna inay adduunyadana canqaab kula kulmi doonaan aakhirana ay canqaab kula kulmi doonaan waa gartay bal waxaad iga warantaa madaxweyne ku-xigeen magaalada beled xaawo xuduud ayay saaran tahay haddana falalka dilalka ayaa mar kasta sidaanoo kale ka dhaca ama nabadoon dhaqan ama dadka caadiga ee shacabka lagula beegsado saasoo kale maxaa ammaanka maamul ahaan aada ugu sameyn weydeen deegaankaasi si loo sugo amniga dadka deegaanka
runtii sahrey waa arrin fiican dhibku waa dhacaa horta magaalada magaalo weyn oo magaalooyinka gobolka geda magaalada hadda ugu weyn weeye xaduudda saddex geesood ahay ku taallaa haddii nimankan argagixisadana waad og tahay oo caalamkii oo dhan bayba maanta dhibaatada ka wadaan meel walba oo las yidhaahdo ammaankeeda waa la sugayn haddii nin laftiisina halligayo adigana ku dilayo u eg kula dhashay maskaxda laga xaday haddee waad og tahay mar walba khatartiisa way iska badan tahay magaalada maamul baa ka jiro ammaanka waa saxan yahay gacantaa lagu hayaa laakiin haddana shililka way dhacayaan oo haddii niman culamo ah ama salaadiin ah oo cidna aana godob ka qabin siyaasad ku jirin ciidamo aan ahayn oo masaajidada ilaahay ka cibaadeysanayo haddii qof qof looma waardiyin karo marka sidaas weeye si ay shililka ku dhacaan aad iyo aad baan noogu xunnahay waa garta n adigu waxaad haatan ku sugan tahay sida ugu maqaalaha gobolka gado ee waxaa ka timid kismaayo dhowaantan waxaa jira warar sheegaya in maamulkii hore ee gobolka gado la bedelay maamul cusubna lagu bedelay maamulkii hore ay ka biyadiideen arrinkaasi buuq fara badan uu ka taagan yahay maxaad nooga sheegi kartaa aniga iyo wasaarada iyo dad wasiiro fara badan baa gobolka nimid dowladda cusub ee jubbaland qorshe aan degsanay shan iyo afartan casho in dhammaan deegaanada aan gacanta ku hayno ee jubbaland laga fuliyo oo ummadii wax wanaagsan oo duulinimo ah loo qabto ciidamadii dib loo habeeyo oo la diyaariyo oo xuquuqdoodii iyo sharaftoodii iyo sida ay dalka wax ugu qaban lahaayeen loo diyaariyo maamulada dib loo habeeyo oo ciddii loo gartay inay wanaagsan tahayna la howlgeliyo oo shacabka sharaf ku dhexle cidda kalena la yidhaahdo dib loo habeeyo qorshe ballaaran oo shan iyo afartan casho ah oo dhammaan toddobada degmo oo gobolka mid walba aan shan maalmood intaan tagna aan ka fulinayna ayaan wadanaa aniga iyo xukuumadda la socoto gudoomiyihii gobolka waa la bedelay gudoomiye kalea lagu bedelay haddi guddoomiyaha gobolka marka horeba maamulka jubbaland baa magacaabay haddana maamulkii baa bedelay waxay ila tahay intii hore usoo qabtayna waa ku mahadsan yahay xil kalena asiga naftiisa loo bedelay bedelka kaleo degmooyinka ka socdana hadee inta counsilskii ama golihii deegaanka laga dhisayo dib u habeynun xagga maamulada ku saabsan weeye mar gobolka gado waa markii labaad muddo aada u isugu dhow oo la kala bedelaya xubnaha maamulka marka maxaa mar walba isbedel loogu sameynayaa iyadoo deegaanada qaarkood ina gacanta ku heynin dabcan dadka deegaanka ay tacadi badan sheeganayaan ay kamid tahay inaan siinin gargaarada deegaanada kale ay helaan dhibaatooyin fara badan ay jiraan maxaa maamulka wakti walba in la bedelo sabab u ah
runtiwaa horta meesha dib uxoreyn baa ka socotay barnaamijkii hore oon hogaaminaynay sanado ka hore shan sano lix sano waad ogeed hab fiican baa gobolka looga howlgalay isbedelkii ka horeeyey mid siyaasadeed buu ahaayo hadii nidaamkii jubbaland iyo ma ana wada dhisan iyo waa isku khilaafsannahay ayaa jirtay shirkii ugu dambeeyey sanadka hore aan doolow ku galnay markaan heshiina kadibna haddee madaxweynaha ayaa awoodda dastuurka siinaya isaga inuu isku shaambeeya maamulada heer kastay joogaan haddii madaxweynaha gartay markaana in dhowr xubnood la isku bedelo haatanna isbedelka imaanayo dadkayga waa dad wada wanaagsan hawsh ka wada qayb qaadanayo toban iyo laba way isbedeli karaan marka wax kaloo mashaakil ah ka jira lama arka waata ugu dambeyntii waxaa jirta waayadan hadalheen la xiriirta in raashin loogu talagalay gobolka gado uusa soo dhaafin magaalada kismaayo gargaaradii turkiga ay ugu talagaleen gobolada maamulkii horey u jira ee gobolka waxay ku eedeynayaan saraakiil iyo mas-uuliyiin adiguba aad ka mid tahay in wax isdabamarin ay ka dhacday magaalada kismaayo gudaheeda oo raashinkiiba uusa soo gaarin ama la gatay marka arrintaas maxaa uga jawaabi lahayd xaasha lilah horta mahmaha soomaaliyeed baa jirta waxaa la yidhahdaa af caytamay qofkiisa ku yaallaa aniga iyo mastawahayga iyo raashin horta maba isu nimaadno waa jirtay deequu turkigana siiyey raashinkaa markuu yimid waa la qorsheeyey gobolka geda qeyb baa kaga soo aaday mas-uuliyadda wasaaradda arrimaha gudahay ahayd siday ku maarayn lahaayeen oo gobolka ku gaarsiin lahaayeen aniga iyo madaxweynahaba waa nagala tashadeen waa isla garanay toddobada degmo gobolkana waa la gaarsiinay hadda degmadan dawla waa nimidna waa laga qaybiyey qeybtay ku lahayd lixda degmoo kalena markay wafdigiga tagaan degmo walba intii raashinkaa kaga soo aado loogu talagalay dadka ugu tabarta yar baa la siinayaa hay habeen hore haddaad fiirinaysa tv-yadan waa ka baxeen raashinkii halkan laga siiyey marka waxay la tahay dadka iyaga annaga aan u gurmanayno aan u dhimanayno deeq dawlad kale ayna siisay oo loogu talagalay cid maanta mas-uuliyadda jubbaland oo hawa ka geliso ama si kale u maamulayso ma jirtee
maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayuu kaasi ahaa khadka telefoonkana wuxuu kula hadlayey wariyaha gazaare cabdixamiid oo washington joogta
dowladda cusub ee dalka kanada ayaa waddo qorshe lagu sahminayo bal in wax laga bedelo qaababka ay dowladdaasi u caawiso dalalka adduunka ee ka badan ilaa iyo labaatanka waddan wadatashiyo ay qayb ka ahaayeen xubnaha dowladda ka midka ee uu ku jiro xildhibaan axmed xuseen oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda soomaali hase yeeshee xildhibaanka ah baarlamaanka waddankaasi ayaa markii ugu horreysay shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada trona ee dalka kanada haddaba jamaal axmed cusmaan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray xildhibaanka wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey bal inuu sharaxo wadatashiyadan ay wadeen waayadan dowladda kanada oo aan ka mid ahay aniga xildhibaan waxaa ahay xisbiga hadda xukunka gacanta ku hayo si fiican xildhibaan xisbigaas ka tirsan ba ahay marka xildhibaan mucaaradeed ma ihi waxaa ahay xildhibaan dowladeed marka dowladda aan ka mid ahay muddo sagaal bilood meelahaas bay hadda xukunka haysataa waxay isku xilsaareen inay mar labaad fiiriyaan mucaawinaadda mucaawinaadda ay adduunka siiyaan iyo siday u siiyaan iyo sida ku habboon iyo wadamadii la siin lahaa wadamadii laga jabi lahaa waxaas dhan bay mar labaad fiirinayaan dowladihii hore oo soo waddankan soo maray boolicigooda waa kala duwanaa marka dowladdan waxay rabtaa mucaawinaadda ay bixinayso inay noqoto mucaawinaad dadka dadka wadamada kala duwan joogo mucaawinaad gaari doonto waxay kaloo isku dayaysaa wadamada aada u liito inay dhisto oo ay ka dhisto dhinaca xukunka iyo sharciga iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo iyo iyo cuntada iyo biyaha midda saddexaadna waa dowlad rabto inay la shaqayso dowlado kale experience ku leh ama waxyaalaha qaarkood ku guuleystay sidii dowladda turkiga oo shaqo aada u wanaagsan ka qabtay soomaaliya inay ka cibir qaadato experienceka turkey oo ay maxaan ku dhihi laha ay geliso baaritaankaas marka baaritaankaas baa socdo hadda bilo badan buu socday waxaa lagu soo qatimay shir weyn oo ka dhacay xaafadda aniga laga soo doortay oo toronto ku taalo shirkaasna waxaa u badnaa dadka yimid dadka soomaaliyeed waxaana ka soo qayb qaatay shirkaas qonsulka turkey nin hay-ad samafal ka socdo gabar haweeney ah oo ka socoto dowladda canada oo wasiir ku-xigeenka iskaashiga adduunka iyo aniga oo xildhibaan xaafadda ka ah afarteenna aan su nimid su-aalaha nala weydiiyey dadkiina waxaan ka dhegaysanay waxa ay rabaan iyo siday wax u rabi lahaayeen iyo iyo dowladda canada waxa ay ka filanayaan mucaawinaadda ay siin lahayd soomaaliya iyo sidii soomaaliya si ka wanaagsan sidii hore loo caawin lahaa talooyinka ay dadka soo jeediyeenna dowladdaa loo gudbin doonaa anigaa aruurinaayo oo u gudbin doono dowladda waa tahay waxaad ka dhawaajisay siyaasadda canada ay ku taageerto wadamada caalamka in qaarkood wax laga bedelayo kuwa laga yaaba in laga jaro deeqihii ay canada siin jirtay kuwana ay sii socdaan soomaaliya oo kale waxyaabaha sida weyn diiradda loogu saaray soomaaliya haddaad hal iyo laba aad taabato maxaa ka mid ahaa dowladihii hore oo canada soo maray waxay lahaayeen awal hortore waxay siin jireen mucaawinaadooda boqol wad boqol wadan bay mucaawinaad siin jireen boqolkii wadan lacaga yar yar bay siin jireen markii dambe dowladdii ku xigtay baa waxay keentay fikrad oo ah inay boqolka wadan aysan wax siinin ay kusoo koobaan labaatan wadan inay siddeetan wadan macaanaadda ka jiraan labaatan wadan inay xoogga saaraan labaatan wadan inay kusoo haraan oo labaatankaas laakiin si xoog leh u caawiyaan marka markii ugu dambeysay oo liistiga la qoraayay labaatankaas wadan soomaaliya waa laga liistiga maba ku jirinba waxay ahayd laba kun iyo lixdii sanadka laba kun iyo lixaad markii dowladdii hore ee xisbiga xisbiga hadda mucaaradka ah conservative hadda marka liistigaas mar mar labaad baa la fiirinayaa wadamada geli doono iyo wadamada laga saari doono marka dadka ka soo qayb qaatay sharci dadka soomaaliyeed oo ka soo qayb qaatay shirkaas waxay ka codsadeen dowladda canada in soomaaliya markaan laga tegin oo oo liistiga labaatanka wadan lagu daro oo la iloobin waa tahay marka rajada rajada codsiga codsigooday ka mid ahayd marka rajada hadda ee haddaad qiyaasto intee bay gaadhsiisan tahay is leedahay wallaahi waxay ku waxa weye waxa horta hadda go-aan dowladda go-aan ma gaarin waxay ku jirtaa baaritaan iyo ummadda inay dhegaysato magaalooyin badan iyo communitiyo badan bay la tashatay shirka maanta ka dhacay inta wuxuu ahaa shirka ugu dambeeya oo dowladda la tashigan ay la tashatay ummadda kii ugu dambeeyey wey marka hadda wixii dhan oo shirarkii kala duduwaanaa talooyinkii laga soo saaray baa laisku aruurinayaa markaasaa dowladda go-aan ay ka gaaraysaa shirkan codsiga laga codsaday dowladda canada keliya ma aha in soomaaliya lagu daro liisigaas waxaa kaloo laga codsaday dadka soomaaliyeed oo degan canada haddii ay rabaan soomaaliya inay wax ka qabtaan in lagu caawiyo in scholarshipyadii awal dadka soomaaliyeed la siin jiray in arday soomaaliya laga keeno oo canada scholarship laga siiyo waxaa kaloo xataa laga hadlay dumarka sidii loo caawin lahaa soomaaliyeed inay business iyo iyo iyo iyo maxaan ku ihahaa mucaawinaad la siin lahaa si ay ayaga maaragtay familiyadooda u caawin lahaayeen sidoo kale waxaad la kulanteen qunsulka turkiga ee canada u fadhiya isaguna maxaad ka wada hadasheen waxaan kaloo la cazumay qunsulka turki oo la qaybsaday ummadda turki sidai ugu guulaysatay soomaaliya inay ku caawiso si xoog leh wuxuu qunsulka turkina wuxuu ka hadlay in dowladda turki ay diyaar u tahay inay inay la qaybsato dowladda canada waxyaalaha ay ku guulaysatay soomaaliya si canada ay ka cibir qaadato ay kaga cibir qaadato turki wixii ay ka samaysay soomaaliya
xildhibaan axmed xuseen oo u warramayay jamaal axmed cusmaan ayuu kaasi ahaa
subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o oo si toosan kaga imaanaysa magaalada washington xisbiga wadani ee somalilan ayaa markii ugu horreysay shaaciyey xilliga uu si rasmi ah uu u dooran doono musharaxiinta jagooyinka madaxweyne iyo ku-xigeen uga qaybgeli doonaa doorashada lagu wado inay somalilan ka qabsoonto sanadka soo socda musharaxiintan oo lagu dooran doono shirka golaha dhexe ayaa waxaa shaaciyay islamarkaasina uga waramay wariyaha v o eda ee hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac xogayaha golaha dhexe ee xisbigaasi cismaan afgaab waxaana ugu horreyn uu weydiiyey shirka ay shaaciyeen waxa uu yahay
bismillahi raxmaan raxiim xisbigu waxa uu soo saaray oo uu ku dhawaaqay muddada iyo xilliga uu qabsoomayo shirkii golaha dhexe goormuu qabsoomayaa dabcan de muddooyinkanba waa la sugayey oo dee xisbi ahaan isha lagu hayay xilliguu qabsoomayo goormuu qabsoomi doonaa cayintan waxaanu cayinay oo aanu maanta bishu kow tahay bisha sideedaad labada kun lix iyo tobanka aanu ku dhawaaqnay oo icilaaminay inuu shirka golaha dhexe qabsoomo kowda iyo labada bisha tobnaad ee labada kun iyo lix iyo tobanka haddii ilaahay ka dhigo kuna qabsoomo hargeysa insha allahu tacaala wagaag saynu ku warqabno dee shirweynihii xisbiga uu soo qabsaday oo guddoomiyihii iyo ku-xigeenadii iyo dee haykalkii kale xisbiga waa lagu soo doortay maxaa lagu qaban doonaa xisbiga shirkan golaha dhexe aad cayinteen maanteed soo saarteen maxaa lagu dooranaya xisbigu awoodo ayuu ka kooban yahay shirweynaha waa awood shirka golaha dhexena waa awood marka sidaa uu dhigayo xeerka xisbiga qodobkiisa labaatanaad iyo koob iyo labaatanaad golaha dhexe awoodo gaara ayuu leeyahay waxaa ka mid a inuu wixii xeerar kumeelgaar ama wax kabedel leh iyo kaabis ilaa in shirweynaha laga gaarayo si kumeelgaara uu sii ansixiyo waxaa kaleoo ka mid a in lagu doorto madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka insha allahu tacaala doorashada labada kun iyo toddobiyo tobanka uga qeybgelaya xisbiga wadani ayaa ka mid a waxaa ka mid a heshiisyadii xisbigu galay in iyagana lagu ansixiyo ayaa ka mid a marka howlo noocaasa awoodaha xisbiga awoodaha golaha dhexe ee xeerku siiyey baa lagu qaban doona insha allah way musharaxiintii weeyaan u tartamayay doorashadaasi labada kun iyo toddobiyo tobanka qorshaysan in somalilan ka dhacdo ma jiraan ilaa hadda murashaxiin hankooga caddeeyey oo xisbiga ka dhex tartami doona
way jiraan way jiraan guddoomiyaha xisbigu waa musharax madaxweynenimo ayuu u sharaxan yahay ku-xigeenno ayaa iyaguna jira oo sharaxan markaa musharaxiin way jirtaa sen ka warqabno cismaan xisbiga wadani marka laga yimaado isagu maanta ku dhawaaqay inuu shirkiisa golaadhexe qabsanayo labada xisbi ee kale ee kulmiyey oo cid taariikhahaasaynu garanayno muran weyn baa ka dhashay islamarkaana ku keenay xisbigu inuu kala jabo doorashada murashaxiinta jagada madaxweynenimo iyo ku-xigeenimo iyadoo xisbiyadaasi saameyn aada u badan haykan ahaan ku yeeshay iyada taasi siaad uga taxadiraysaan se ma noqonaysaa doorashadani mid si xor oo xalaala oo aan laysmuquunin loogu tartamo
waa loogu tartamaya horta si xor oo xalaala baa loogu tartamayaa wax cabsiyana kama qabno ay saameyn ama dad xisbiga ragga ku tartamaya waa ragga hogaaminaya wey hadda xisbiga iyaga waa budigiiba weyn asaasayaal bay ka yihiin marka dhib wax dhiba kama baqayno inay ku timaado tartankooda uu keeno waayo waa waxweeyaan waa rag qarankan magac iyo maamuus iyo caqli intaba ku leh marka wax cabsiya kama qabno sidii xisbigiyadii hore ku dhacday ama kulmiyo ku dhacday oo muddo issoo jiijitamisoo jiitantay wadani ka biqi maayo waxaanu rajaynaynaa oo aanan cabsi ku qabin in shirku aanay wax dhiba aanay nagaga soo bixin sidaa guulow noogu dhammaado insha allahu tacaala
kaasi waxa uu ahaa xogayaha golaha dhexe xisbigaasi somalilan cismaan afgaab oo u warramay wariyahayaga cabdixakiim maxamuud shuruuc halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a washington
sida faras xullaalo aan xaalu faraago nugaal xayska daaqo baruudhabago
codkaasi dhegihiina kusoo dhacaya waa cabditahliil warsamaya heeska xoodaamo waxaana gebagabay u tahay idaacaddeenii aruurnimo jamaal axmed cusmaan iyo anigu asaare cabdi axmed buuxaan leenahay heeskaasi ayaan dhegihiina uga sii tegi doonaa isma dhaafno
sida faras xullaalo aan xaalu faraago nugaal xayska daaqo baruu dabaar ku xudmo ama xalin fadhiyaayo la xanaanin jiraayo dudunta iyo feedha farugu xardho oo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudan xasiya buur oo xariirti shaalkiyo makaamihii la sudhaado koore loo xambaaro xog ogaale fuulo وحوف تبود ذا حوار ذا ليابو وحوف تبود ذا حوار ذا ليابو ون أرد كحيقين قرب حرامين وحوف تبود ذا حوار ذا ليابو وحوف تبود ذا حوار ذا ليابو والأرد كحيقين قربة حرامي مركان حقاقيو تبنا حاجة إيقبا تبنا حاجة إيقبا إيسودي حضن تودي إيسودي حضن تودي madaxiita geelo xilligii gugi intaay xergeen odayay ka foobshee